Maamulka Somalilan ayaa eedayn u jeediyay dowladda federaalka, iyagoona sheegay inay ka dambeeyaan dagaallo ka dhacay gobolka togdheer. War qoraal ah oo ka soo baxay maamulka la baxay Somalilan ayaa waxaa madaxweynaha dowladda federaalka loogu jeediyay eedayn ah inuu isaga ka dambeeyay dagaallo ka dhacay gobolka togdheer oo u dhexeeyay ciidamada maamulkaas iyo kuwa la baxay ICC. War-saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la baxay Somalilan ayaa lagu sheegay in duulaankaasi laga soo abaabulay magaalada Muqdisho, laguna doonayay in lagu carqaladeeyo doorashooyinka ka socda dhulka uu ka arrimayo maamulka la baxay Somalilan. Dhanka dowladda federaalka, wax war ah kama soo bixin oo ku aadan eedaynta loo jeediyay.